laawiintii cutubka saddexaad oo haddii qurbaankiisu yahay allabari qurbaano nabaaddiina oo uu lo-da ka bixinayo lab ama dhadig miduu yahayba waa inuu rabbiga hortiisa ku bixiyaa neef aan iin lahayn oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaanka oo waa inuu ku aggowracaa iridda teendhada shirka oo wiilasha haaruun oo wadaadada ahu waa inay dhiigga ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga oo allabariga qurbaanada nabaaddiinada ah waa inuu rabbiga qurbaan dab loogu sameeyo uga bixiyaa xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha dusheeda ku taal iyo xanjaadka u dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wiilasha haarun waa inay ku dulgubaan meesha labariga iyo qurbaanka la gubayo oo kor saaran qoryaha dabka waayo taasi waa qurbaan dab lagu sameeyo oo rabbiga caraf udgoon u ah oo haddii qurbaankiisu yahay allabari qurbaano nabaadiina oo uu adhiga ka bixinayo lab iyo dhadig miduu yahayba waa inuu bixiyaa neef aaniin lahayn oo hadduu qurbaankiisa wan yar ku bixinayo rabbiga hortiisa ha ku bixiyo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka qurbaankaa oo waa inuu teendhada shirka horteeda ku gowracaa oo wiilashii haaruun waa inay neefka dhiiggiisa ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga oo allabariga qurbaanada nabaadiinada ah waa inuu rabbiga qurbaan dab loogu sameeyo uga bixiyaa xaydhiisa iyo baridiisa oo dhan taasoo uu ka gooyo meesha ay lafta dhabarka ka haysato oo xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha dusheeda ku taal oo xanjaadka ku dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wadaadku ha ku dulgubo meesha allabariga waayo waxaasu waa cuntadii qurbaanka rabbiga dabka loogu sameeyo oo haddii qurbaankiisu neef riyo ah yahayna rabbiga hortiisa ha ku bixiyo oo waa inuu gacanta saaraa madaxa neefka oo teendhada shirka horteeda waa inuu ku gowracaa oo wiilasha haaruunna neefka dhiiggiisa waa inay ku dul rusheeyaan hareeraha meesha allabariga oo isagu ha bixiyo qurbaankiisii kaasoo ah qurbaan rabbiga dab loogu sameeyo oo ah xaydha gudaha ku duuban iyo xaydha neefka uurkiisa ku jirta oo dhan iyo labada keliyood iyo xaydha ku dul taal oo xanjaadka ku dhow iyo xuubka beerka ku dul yaal dhammaantood keliyaha ha la qaado oo wadaadku ha ku dulgubo meesha allabariga waayo waxaasu waa cuntadii qurbaanka dabka loogu sameeyo caraf udgoon xaydha oo dhan rabbigaa iskale tan iyo abka ab waa inuu qaynuun joogto ah u ahaadaa meel kasta oo aad deggan tihiinba inaydnaan cunin xaydh iyo dhiig midnaba